waxaan uga arkaa israa'iil horta cadow waay cadowda muslimiinta dhan waaye meel kastoy joogaan in waxa ayada dhan micnaha aa la busbeeliyo dhulka lagu daraa fiicnaan leeda micnaha laakiin inkastoo la gaarin marka israa'iil cadowgii ummadda iyo cadowga ummadda oo rasuulkeena iyo ummadda ilaahay ee ku soo diray waay waa la busbeeliyey dagaalkaas oo ayada micnaha ay dhahoosa micnaha hal qofaa ku dhintay suurtagal ma aha adaataa maskaxdaada inaad gelisaa lagaa rabaa marka caqligal ma kula tahay taas waa maya marka aa saddaad adduunku waa bara waa dhuumataal maxay gelinay diyaaraab waa israa'iil lamila dagaaltamooyo ya muslim iyo gaallay loo kala baxmo dagaalkaas nan dhuumanay ma biiba diyaaraab u ahay dhanka soomaaliya anaa kowka gaaladaa la jihaada maxaa waa dagaaltamaa cadowga ilaahay iyo cadowga muslimiinta in ay dhibaato u saagooy horta cadow ugu faraxsannahay waxaana leeyahay dhibaatadaas maxaa la yidhahdaa loo geystay nimanka israa'iila waxaan bogaadin lahay dalal kale oo muslimiinta ah aaday uga jiifaan israa'iil muddo intaasoo bilood ayay muslimiinta duqaynaysay ay dhibaato u geenaysay marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynayna inuu muslimiinta gul siiyo walaalahayna khazana waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala garabkood inuu ilaahay galo marka aadaa ugu faraxsanahay in israa'iil dhibaatooyin loo geysto waa lagu yareeyey waxaan rabaa in loo si laba jibbaaro wallahi dee iiraan kaligeed ee looma baahnay dowladaha kaleoo muslimiinta waxaa loo baahan yahay dhulkaas ee maxalira israa'iil ay ay ugu mid tahay warshadaha nuclearka soo warshadaha maxalira hubka iyo saldhigyada iyo meelaha ciidamada ay ku xaraysan yihiin si gaara in loo duqeeyo si gaara in gantaalada lagu garaaco marka dee anaga gaal jabkiisa waa qarsadaa anaga waa soo dhowaynaynaa haba yaraatee aada ugu faraxsannahay laakiin waxaan jeclaan lahayn intaan intka sii badan aaday noo damqinaysaa dad muslimiin ah oo ducafaah oo masaakiin ah waxba aan halenin in maalin kasta gantaal lagu garaaco innama almuminiintu waa walaalo hal jiray ka wada tirsan yihiin marka aada ugu faraxsanahay in gaaladaas dhibaatada xali loo geystay marka waxaan jeclaan lahaa in loo sii laba jibaar insha allah wallaahi bilaa talaaniyo de maraykan waa un dee waa asagaba bini aadan waa daciif waa wax uu tari kara ma laha marka maraykanka naftirkiisba waxay isbidaan ee kibir waxay isbidaan inay yihiin quwadda awoodda adduunka isbidaan laakiin wax walba ilaahay asagaa facalu lamaa yuriid marka waxaan leenahay dadka muslimiinta inuu ilaahay u gargaaro quwadda ay ku feenayaan maraykanka iyo ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryanaa ciidamada jundullah inuu ciidamadiis ilaahay u soo diro oo meeshaas gaalada lagu jibiy insha allah mar walbana waxaan dhihi lahay gaalo mise yahuud ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahay yahuud nasaara marna raalli kaa noqoma ilaa aad diintooda ka qaad waxay u socdaan ujeedkooda wuxuu yahay inay dhulka muslimiinta ay baabi'iyaan ee dhulkii muslimiinta ay xaq u lahaayeen inay ku daraan dhulka gaalada ay ku daraan mar walbana waxay u taagan yihiin in ay dhibaateeyaan muslimiinta ay kala dagaalaan diintooda iyo dhulkooda iyo dhaqankooda fiiri gaaladan khasaaradooda mishee israa'iil marray ka tashatay ilmaheeda micnaha dhulkayba gashataba dagaalkan iyagaa bilaabay mogtahay waxay u bilaabeen marka waxay isku og yihiin ay u bilaabeen israa'iil hal qofoo bannaan ka taagan ma leeda ciidan lay bannaan ka taagan bas shacabkeeda mar hore aroorsatay waa ilmo amerikaan waa ilmahaas hadda dhaawacyo labaatan meeqa dhaawaci waxay sheeganaa laakiin adiga dhaawac ma jira dhimashaa jirta dhimashada way qariyaan nimankaas war wixii gaaloo dhan iiraan waa iskugu tageen adi ruushkii iyo indhahay kafdayaa china anaa garabku siinaya beentiisa waa indhaw kadayaa ya aqli gaalay indha quraansho lama arkaan lahay ayay aabbahood waaybe ilmihii kaloo micnaha islaamka la dhahay oo koley lacagaa laga soo aruuriya lacagta iiraan lagu baabi'i lahayb laga soo aruurinaya daraadba waana bixiyeen maho laakiin iyada koley labadooda laba micnaha iscadowsaday waayo dagaalkoodan inuu istaagayo uma malaynaa ilaa mid laga ad